saamici kii maqlaya agtiisa waa bilistidlaali daliishigan uu daliishan de min jihati jalaalati ruwaati ruwaadiisa oo cilmi uu ogaado yaqiiniyo ayaa uu faa'iideynayaa cinda saamici saamiciisa agtii bilistidlaali istidlaalkan uu daliishanayo khasaa'istan ay leeyihiin taas uu waxdee yaqiin iyo cilmi uu kuba gaadho waxaanu kaba daliishan min jihati jalaalati ruwaati ruwaadiisu weynida ay weyn yihiin ee khasaal aada iyo aada u sarraysa ay kulansadeen taas jihadeed iyo xaggeed iyo wa ana fiihim ruwaadiisa inuu kuba sugan yahay min asifaati xag sifaad uu kagaba sugan yahay allaa'iqati macnaa laa'iqa fiican oo munaasiba u munaasiba khabarkooda in la aqbalo almuujibati keenaysay oo waajibinaysay lilqabuuli aqbal waajibinaysay inuu kagaba sugan yahay sifaadkaa xaggood maa yaquumu wax u qumaya oo muqaamal cadadi cadad meeshii iyo mawdicii istaagi alkasiiri badan oo min kayrihim iyaga kayrkooda welina wuu sii warayaa waxa ay tahay halkan bal wuxuu leeyahay xadiid ay ka soo qaad misaalahaan axmed uu warinayo axmedna waxaan garanaynaa jalaalada uu leeyahay baan garanaynaa dee waxa weeyaan axmedna warkiisa uu sheegay ee uu isagu inoo soo naqliyay war lahuba inuu yahay baan garanaynaa haddaba axmed oo weliba aanu keligii ahayne dad kalena xadiidkii way la wadaagsadeen axmedna yuu ka warinayaa shaafici isna waa imaam labaad oo dee xifdi iyo itqaan iyo dabdi fiican kuba shuhuroobay xaggaasna heerka uu ka gaadhsiisan yahay ama sifaadkaas heerkaas ay uba dhigmayaan dad badan oo tacadudoon isaga ahayn wixii ay warinayeen uu keligii uba dhigmayo shaafici welibana keligii maha xadiidkaas ee dad kale ayaa la wariyey shaaficina yuu ka warinayaa imaam malik oo kale malikna dee isaguna waa saas oo kale dad kale way la wariyeen haddaba xadiidka caynkana wuxuu faa'iideynayaa isaguna maaha danni uunoo isagaa sii sharxi doono taas iyo aan idhaahno dee xadiidkan waa daahirkii dee rijaal saxiixa ayaa wariyo waa saxiixo sidaasaan filayna arrintu ma aha ee marka la ego jalaaladooda ay leeyihin iyo sifaadka ay kulansadeen ee cadad badan meeshii uba dhigmaysa ayaa taas welibana xadiidka sidiisa qariib uma dad kalena way la wariyeen ayaa meeshii muxuu ruuxi arkay maqlay xadiidkan isagii u xasilaysa yaqiin uu jasmiyo xadiidkan inuu sidan dee waaqiciisu yahay nafsul amarkiisu yahay oo bal markaa kaasna waa mid saddexaad oo qaraa-intan la socoto daraaddeed oo xaggan raggan warinayay daraaddeed ah ama ugaba yimi arrintu danigii intay kaba tagto khabar waaxid uu faa'iideyn jiray ay ku faa'iideys ay uu ku gaadho yaqiin oo yaqiintuna waa wax istidlaal kuba imanayso waa cilmi nadari ah ee maaha cilmi daruuriho kii aynu mutawaatirka kuba soo marnay marka weli wuxuu yihi isagoo sii wada walaa yatashakaku kuma shakiyayo oo man shaksi lahu isaga uu u sugnaaday adnaa mumaarasatin dheehid iyo mumaarasata ugu yar bilcilmi cilmi uu mumaaraseeyo nin adigu ilmaamun ule aqoon ah cilmi macnaa mucaamalo halkan iyo mumaarasaiyo dheehid kuba dheh iyo waahbaar innaas dadka wararkooda nin mumaarasata ugu yar kuwali ina shaki kama gelayo ana malikan malik masalan waa misaal ahaan low shaafaha hadduu kula hadlo bikhabarin war iyo oo war uu sheego shaki kama gelayo anahu malikan saadiqun fiihi inuu ku run sheegayo oo taa ibna kama shakeeyo faida daafa hadduu ku biiro oo uu dulmo lahu me ilayhi ilaa malikin malik oo xagga warka sheegitaankiisii uu kusoo biiro uusoo kusoo u dulmo man shaksi huwa isagu fii tilka darajati darajadaas oo kale kuba sugan isdaada wuxuu siyaadsanayaa khabarkaasi quwatan quwo ayuu siyaadsanayaa wa bacuuda waanu ka fogaanayaa camaa yukhshaa wixii laga cabsanayay calayhi cala alkhabari khabarkan looga cabsanayay oo min asahwi sahwi raawigiisa kaba dhacaa ayuu kaba durkayaa oo wuxuu leeyahay bal imanka misaal ahaan imaam malik baaba warkuu sheegay waa jalaaladiisa iyo waxan uu kulansaday dabdi itqaan xifdi cadaalo na heerku gaadhsiisan yahay waa la ogyahayba dee ruuxii markaa warkaa isaga ka maqlay ina shaki ka geli maayo sidqiga imaam malik waa mid haddaba haddii weliba iyaday taasba ahayd mid kaloo isagii lamidii uu kuba soo biiro in marka ruux warkuu sheego in kastaba aad ku kalsoonaatide meeshii in sahwi ka dhaco waa basharo waad banaynaysaa danigu halku ka imanaya waa taasoo umuurahan dee ay khabar alwaaxidka iyo ay mutawaatirka u kala qaadaan ruuxii waxaad u malay dee iyada waad rumaysatay inuu run sheegayana mala adag baad u malaysay ee laakiin arrintu la mid maaha wixii aad arkaysa adigoo ama aad maqlaysayoo waxaa meeshii jira tajwiiz aada banaynayso sahwi inuu kuba yimaado sahwi kaba dhaco oo khabarkii kolkol aanu sidanba noqon bal marka haddaba haddii iyadii taasi ay jirto laakiin ninku markuu mansiladan gaadhsiisan yahay tajwiiskii meeshaa aada banaynaysay dee waxba iila oo yar buu noqonayaa horta aada buu ugaba baxayaa welibana markuu nin kaloo isagii la mid ahaa uu ku biiro oo imaam kale ah oo weliba dad kale ay kuba biiraanna xataa ixtimaal hadduu meeshii jiray ixtimaalkii waa ka baxayaayo inna shaki ruuxa ka geli maayo dee waxa weeyaan sidqigiisa iyo waxan inuu san yahay shaki kama gelayo bal marka sifaadkan ay raggani kulansadeenna cadad badan meeshiibuu uba dhigmaayo dee bal maalan imaam malik oo kale haddii toban nin oo kaloon isagu mansiladiisaa gaadhsiisnayn oon heerkiisaana kuba dhoweyn warkii ay sheegayeen waxaaba dhici karta isaga sifaadkan uu kulansaday inuu u dhigmo adkayntaa is adkaynayaane midba miduu warkiisii quweynaya halkaa ixtimaaladii intay kaga baxaan aan yaqiin ku gaadhayna inuu waxan isan yahay isagana sifaadkan uu kulansaday ayaa u dhigmaya tiradoodiio bal markaa waxa weeya shaki inagama gelayo waxaan sidqigiisa macnaana cilmi buu faa'iideynayaa dani dannigii halkii hore ahaayee tajwiis jiray ixtimaal jiray ayaa meeshii ka baxaya ixtimaalkii baa yaraanaya ilaa uu marka dambe kaba baxo arrintu ay noqoto waxaad hogtid ood yaqiininayso taasna yaqiintaasna si mutawaatirkii maahe waa mid ka dhalanaysa istidlaalka sifaadkan iyo umuurahan uu kulansaday qaraa-intan aad dariishatay ayaad kuba kasbanaysaa ixtimaalkii aada markaa dannigu uu kaba imanayay eed banaynaysay sahwi iyo umuurahaasna meeshii way kaba baxayaan bal haddaba markaa taas buu leeyahay khabarkaa ku tasalsulay rag xufaad oo a'imo ih ee welibana aan sidiisa qariib u ahayna dee tacaduday duruq kalena leh oon duruqdooda ahayna leh iyagii laakiin ay kuba jiraan wuxuu keenayaa isaguna cilmi buu faa'iideynayaayoo ixtimaalkii sahwi iyo muurahaasna meeshii way ka fogaanayaan ama way kaba baxayaanoo kaasna waa wax qariino ayuu wataa uu ku faa'iideeyo cilmio uu kaga tago wixii markii hore asalka u ahaayo dannigun inuu faa'iideeyaan marka wuxuu yihi sheekhu raximah اllahu tacaala wahadihi alanwaacu qaybahan ama noocyadan allatii anwaacdaasoo dakarnaha aan soo sheegnay laa yaxsulu ma xasilayo alcilmu ogaansho la ogaado bisidqi اlkhabari kolley qolooyinkan qabtaysa kan aan nahay iyo qolooyin kaleba dee kuwa kalea uga horeeye waxay dooranayaan malaa waxaa awle ahaan layd bay leeyihin halkan khabar bedelkeeda mukhbir in la yidhaaho sidaa siyaaqii ay aada ugu sii munaasib noqoto oo bal markaa bisidqi lkhabari war runnimadkii ama bisidqi lmukhbiri kii ku warramayay waxaan sheegayay inuu run sheegayo manaa cilmi la ogaado oo la yaqiiniyaa ma xasilayso minhaa anwaacdan xaggeeda kama xasilayso ilaa lilcaalimi ninkii isagu aqoonta uu lahaa bilxadiidi xadiidka un mooye almutabaxiri fiihi bimacnaa almutacamiqi fiihi aada ugu xeel dheeraadayo ee hadday noqoto cilmiyo wax kaleba haddii la yidhaha tabaxara fiihi bimacnaa waa tacamaqa watasac macnaa aada buu ugu xeel dheeraaday oo taas isagii bal markaas ku xeel dheer oo aqoon weyn oo sare ula wey alcaarifi garanayey biaxwaali ruwaati ruwaadda axwaashooda iyo sifaadkooda iyo waxaa garanayay almuطalici daalacday cala alcilali cilasha axaadiisu ay leedahay oo macnaha wuxuu leeyaha wacdan saddexdeen soo sheegnay ee nidhi cilmi bay faa'iideynayaan iyagoo asalkoodu khabar waaxid yahay ama aaxaad kaba mid ah dee ninkaa cilmi ay u faa'iideynayaan waa ninkii aqoonta u lahaa bal waxyaalahan ee istidlaalkan laba iman karayayoo waa ninkii intuu cilmigan xadiidka aqoon weyn uba lahaa ruwaadda sifaadkooda iyo axwaashoodana yaqaanay cilasha axaadiista ku timaadana aqoonta u lahaa ninkaasbaa markuu waxyaalahan daliishado oo arko wixii meesha cillo inay kuba timaadana kaba fogeynayay sifaadkan iyo waxay keenayeen garanayay ninkaasbaa cilmigan iyo yaqiintan gaadhaya ee kolkol dee nin fanni kalaba yaqaana aan fannigan aqoon ruwaaddii aan kala sooci karahayn iyo sifaadkoodii cilashii axaadiista iyo dacfigeedna aan kala sooci karahayn dee isaga xataa duruqda hadday tacadudo wuxuu meeshan ka kasbanayo dee cilmiga uuba faa'iideynaya inay waxan istidlaal buu kaba imanayay isna jaanibkan wax kama daliishan kale taas maaha ee waxaa cilmigan ay u faa'iideynaysaa waa ninkii waxan cilmigan mubaarasada weyn iyo aqoonta weyn uba lahaa marka wakownu kayrihi kaa mutabaxirka ah ee cilmigan mutabaxirka ku ah ciddii aan ahayn ahaanshahooda ay yihiin laa yaxsulu lahum mid aanu uxasilayn alcilmu cilmi bisidqi dalika waa khabarka caynkan ee taa kuba sifoobay sidqigiisa iyo inuu run yahay yaqiin uu yaqiiniyo aanay uba xasilahayn sababtuna waa liqusuuri gaabnidiisa uu ka gaaban yahay eanu gaadhsiisnayn can ilawsaafi awsaaftii almadkuurati lasoo sheego awsaaftu waa taa waa macrifadii axwaal ruwaad la garanayay iyo iطilaaci cilal axaadiis la daalacanayay umuuraha caynkaasoo isaga aanu gaadhsiisnayn aqoonta aanu lahayn taa daraaddeed aan halkan cilmi uguba xasilin laa yanfi meesha kama saarayo ma anfiyayo xusuulalcilmi cilmi inuu u xasilo lilmutabaxiri ninkii cilmigan xadiiska mutabaxirka kuba ahaa almadkuuri ee lasoo sheego waa kaa cilmigan mutabaxir yahdikum la yslxunakum wallahu aclam macnaa intan dambena wuxuu leeyahay horta hadalkii waa inoo dhammaaday qeyb ahaan waana bal dee kolleyna qeybtan waa ka bixi doonaan haddii a la yidhaaho saddex noocna uu inoo sheego noocan ugu dambeeyeyna waa noocan musalsalka ah bilaimati alxufaad saddexdoodina waa israaciyo wuxuu leeyahay ina waxaanu yihi khabar laaxaad marka hore wuxuu kaga dunaa khabarkii mutawaatirkaa dani ayuu faa'iideynaya macnaa waan ku camalfaynaa si kastaba waxaana dee inuu sixadiisiina waa kaa saxiixa taas baaba laynoogu kalifay oo waxaynan gaari karahayn laynaguma kalifin oo dee inagii tan baad mutacabadin kunahay ama mukalafiinba kuba nahay laakiin meeshii waxaa jira dee kollay saan marka horeba de aynu mararba aynu kusoo yar celcelinay ruuxan in kastaba aad ku kalsoonaatide markuu warka kuu sheego dabdi kasta iyo xifdi kasta haba lahaadee ixtimaal waa jirayaa tajuus sahwi waa basharoo sahwi waa ka dhici karaa halkan weeye halkan la leeyahay cilmi ma faa'iideynaya markaa dani buu faa'iideynayayo kol haddii ixtimaal jiro inuu sahwi uu kaba iman karo khada ka dhici karo bal dee beeni ay kaba dhici karto ruux run laguma yaqaanay ixtimaalkaasoo jira daraaddeed laakiin markay umuurahan yimaadaan ixtimaaladaasaa meesha ka baxaya oo markaa meeshii cilmi iyo huba inuu waxaan yaqiin yahay oo inaan markaa daniba aynan aynu hubnoon yaqiininayno inuu wuxuu nusan yahay ama warkani run yahay ayaan kasbanaynaa haddaba tiba wuxuu leeyahay cidda dee gaadhaysa yaqiintaas umuuraha mutawaatirkii waa amar caam ah ayuu ahaa laakiin umuurahan anwaacdan saddexdaa cidda iyagu yaqiin ay ka faa'iidaysanaysaa garan markaasi waa ninkii aqoonta cilmigan uba lahaaye duruqdan iyo sifaadka ruwaad iyo waxay keenayso dacfiga iyo cilasha iyo waxyaalaha caynkaasna aqoonta u lahaa ninkaasbaa markuu umuura daliishado uu arko waxaan dacfi inaanu jirin uu arko halkan cilla inaanay jirin uu arko dadkan jalaaladoodii iyo sifaadkoodii ayuu yaqiintaa gaadhaya yaqiintaa kasbanaya marka ninkii aan laakiin heerkaa ahayn waxaa dhici karta e inaanay wax oyda isagii dacfi inuu waxani ka nabadgalay iyo cilla iyo in kala warba uma hayo jalaaladii ruwaadiyo sifaadkoodii waxay ku kala dunaayeen isagana aqoon uma laha oo markaa wixii inaanu isaga dee dad waxa wariyeen ha arkee laakiin inaanu dani wax dhaafsan kaba faa'iidaysan baa meesha imanaysa haddaba wuxuu leeya la iskuma xidhayo haddii nin aan maahir cilmigan ku ahayn yaqiin uu ku gaari kari waayo de ina istidlaal halkan awood uma laho umuurahan daliishado ciladii iyo dacfi iyo waxaasi inaanay meesha jirin raggana rag sifaadkooda oo aada u sarreeya inuu yahay taa inuu ogaado kol haddaanu awood u lahayn dee meeshii cilmigii istidlaalka ahaa ee nadariga halkan imanayay ma gaadhayo haddaba lama odhan karo oo layskuma xidhayo dee kol haddaanu kan aan maahirka ahaynba cilmigan aanu meesha ka faa'idaysnan arrintiisu dani tahay kii maahirka ahana arrintiisu dani kol haddaanu mutawaatir la gaadhin dani kama baxayso ee waxa weeye kan waa heli karaa isagoo kii aan dee cilmiguu ogaan karaa yaqiin wuxuu hubo oo yaqiiniyo markuu umuuraha iyo qaraa-inta isu geysto ee umuuraha uu daliishado yaqiin aanu gaadhin karin ayuu gaadhi karaayo dee arrintii laguma xidhayo lama odhanayo kol haddaan kii aan maahirka cilmigan ku ahayn dani un mooye wax kale aanu faa'iidaysanayn kii maahirka arrintu waa danigaasun oo marna yaqiintaa laguma gaadhayo lama odhanayo waayo cilmigana waa cilmi istidlaal kuma imanaya ama yaqiinta imakahalkan muxasil anwaaci wuxuu ihi anwaacdan khulaasadeedu muxasil kolkol dee inta badan waxaabay badiyaan baa muxasila iyagoo ta raaciye macnuna waxa weeye muxasilat lmri ama muxasil lmri waa khulaasatu haddaba arinkan anwaacdan khulaasadeed athalaatati saddexda alatii dakarnahan soo sheegna waa saddexa noocee uu akhbaartii almuxtafa bilqaraa-in uu dee amhila ugaba dhigay saddexaas muxasilkeed iyo khulaasadeed iyo murtideedu waxa weeye ana alawala ka hore يkhتص wuxuu gaar ku yahay bصحيiحayn bخaariي msلم والثاني ka labaadna bima l wuxuu khaaص ku noqonaya bima xadiidkii lahu isaga uu sugnaaday drqu drq mتacadidaة waa mashhuurkeed والثالث ka saddexaadna bima rawaahu الأئmaةu imaamyadii waxay wariyeen oo saddexa nooc guud ahaan khulaasadeedu mid waa صaحيixayn oo miiso gaara leh taas oo wixii markaa aan lagu naqdinaya labadooda kitaab kuba sugnaa arrintu dani un maahae waxa weeye waa wax la yaqiininayo oo la goynayo rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyhna kuba hadduu xadiidkiisii yahay midna duruqda mutacadidada ee dacfi ruwaadeed iyo cilal kaba nabadgashay xadiidkii lahaa isaguna dee sidaa aan kusoo yar idaaxinay kalaamkiisa ixtimaalkii iyo tajwiiskii la banaynayay sahwi iyo khada iyo waxyaalahaasi duruqdan ayaa meeshaas ka saaraysaoo waa ka fogaanayaa bal markaa ruwaadihiisii in lagu tilmaamay in sahwi kaba dhaco loo maleeyo ka saddexaadna waa xadiis aimo ay wariyeen ay kala wariyeen oo weliba dad kalena ay laba wadaagsadeen oo jalaaladooda ay leeyihiin halkan ay u dhiganto cadad badan meesha ay uba dhiganto oo taasna dee waxa weeyaan yaqiin la yaqiiniyo la ogaado waxaan inuu sidqi yahay oo run yahay kii mukhbirkiisaana uu run sheegayo ayaan taa kaba kasbanaynaa saddexaas baa khulaasadu ay ahayd wayumkinu waxaa suurtagala ijtimaacu halaathati saddexda kulankooda ay kulmaan fii xadiidin waaxidin xadiid keliya oo weliba waxaa suurtagala iyadoo mid kasta hadda cilmi noo faa'iideeya arrinta way sii adkaan waxay noqon dee yaqiintii hore kaba sii sarraysa inay saddexdooda xadiid keliya kaba kulmaan oo siday ku kulmayaan macnaa waxa wey waa xadiid bukhaariiyo muslim ay wariyeen duruq mutacadida oo mutabaayina oo nina cilo lahaydna leh weliba aima ay warinayaan aimo aimadu halkan dee maaha mihaalkan gaar ahaaneeda uu inoo sheegay oo mihaalkaa gaar ahaaneeda uu inoo sheegay axmed can shaafic can malik saxiixan kuma sugnaa oo dee axmed iyo maliki ha kuma sugnaadeen laakiin axmed oo dee shaafici kaba warinaya oo isna malik kaba warinaya saxiixan saa kuma sugnaa musnadka imaam axmedna xadiid keliya oo adigu dhowr laakiin xadiidka oo isu tegaya ayaa sanad saasi uu kuma sugan yahay oo axmed oo shaafici ka wariyay shaaficina malik kaba wariyey laakiin wuxuu ujeedaa un waa guud ahaan dad aimo ah oo kala warinaya oo weliba xadiidkii aanu gariib ahayn dee oo markaas haddaba xadiidkii intuu saxiixayn kuba sugan yahay duruq mutacadida ayna lahaa aimana ay warinayeen dee kaasi muxuu markaa noqonaysaa falaa yabcudu markaa maba foga xiinaidin markaa alqadc bisidqi in sidii mutawaatirka lagaba dhigo mutawaatirkii oo kale on ahayn aan lagaba kaxeeyo kan inoo soo wadee mid kastaba gaar ahaantiisa aan kaba faa'iidaysanayo in la gooyo la jasmiyo waxani inuu san yahay oo si mutawaatirki yahay taasi markaa ma dheeraanayso dee umuri isagoo xadiidkii saxiixayn miise gaara lahaa cilmi uu faa'iideynayey markay haddana kuwa biirto duruq mutacadida inuu yeeshay markay ku biirto haddana aimo kala duwan iyo inay aima ay wariyeen marka in laba dejmiyo la gooyo sidqidiisa taasi ma dheeraanaysaba wallahu aclam suma algharaabatu haraabadii bal halkaa waxaan akhbaartii axaadka inoo socotay akhbaartii axaadkana wuxuu waa kii duruq maxsuura ah lahaa buu ina yidhi oo ama raawi keliya uu warinayo waa gariibkii ama lababa ay warinayeen ama saddex iyo wax ka badan taas buu inoo soo waday qaraabada markii horena waa inoo soo sheegaye laakiin imika halkan waa dee arib qaraabadii iyo qaybaheediibuu intii uu kitaabkan laga sheegi karayey aya uu kaga sheegi karayuu inoo sheegaya oo wuxuu uhi suma alqaraabatu qaraabadu ima an takuuna waa kelinimadaasi inay tahay fii asli sanadi sanadka asalkiisa ay kuba sugan tahay asl sanada imika halkan xafid ibnu xajar baa taqriirkiisa ay kaba soo naqliyeen qolooyinkii asxaabtiisa ahaa markuu kitaabkan dee laga dhegaysanayo kale inuu yidhiba oo kaba cabiray lafdigan aslu sanad iyo dee waxa weeyaan awalkiisa iyo mansha-iisa iyo waxyaalahaas kol waxa loo isticmaalaa halkaa daraftaa saxaabigu kuba sugan yahay waa loo isticmaalaa kolley waatan qaraa-intan baa lagu kala duwaa ujeedadiisu marka kolna daraftan kale ka sokaysa mashaayikhtan dee mualifiinta mashaayikh halkan dee iyago ay kaba bilaabayaan baa loo isticmaalaa markaa kolleyna waa bixisaabil markaa siyaaq bay noqon imika ta inoogu wadaana waa daraftii saxaabigu kuba sugnaa waana ta uu imika inoo sheegayeen marka wuxuu yihi xadiidka markaasi haraabadii in maanta kuna fi asri sanadi ay fi lmawdici meesha alladii mawdicaasoo yaduuru uu wareegayo alisnaadu isnaadku caleyhi korkiisa uu ku wareegi oo wayarjicu uu laabi macnaa waa mawdican isnaadku wuxuu bataba wuxuu kala baxaba marka dambe uu isugu imanayo dee saxaabigii haddii xadiidka warinayay ama taabicigan dee saxaabiga xadiidkaa kaba warinaya ayaa duruqda inkastaba haya badnaatee marka dambe ay isugu imanaysa haddaba halkaa uu marka dambe sanadku isugu imanayo ee uu kusoo noqonayo kaas baa aslu sanad uu markaas horta yahay haddaba bal wuxuu leeyahy qaraabadii inay halkaa ku sugan tahay في الموضع الذي يدور الإسناد عليه ويرجع الله ما ولو تعدد تبترو ذا الطرق الطرق إليه إلى هذا الموضع أسانيد جلس موضع تبترو ذا والطرق لنا ما مالها سند كهلو وسوء إيمانيو إن كبا سبانتاي وهو مركا هل كاسنا طرف وضرف كي سوية الذي ضرف كاسو فيه لحديث وكسوية ما يسال الصحابي والصحابي وكبا سوية أو لا أما سئنا نتعب نقول قرابة هل كاسنا أي أولى يكون كذلك إن نص هذا qaraabo ay jirto laakiin asalkii sanadka oo halkaa sanadka isugu noqonaya duruqda haba tacadudo waa daraftii saxaabiga uu kuba sugnaa inaanay qaraabada ku sugnayn labadaas uu kalaba bixin oo waa maxay tan dambe suuraynteedii bi an yakuuna waa inuu yahay atafarudu kelinimadkani fii asnaa'i lexdiisa uu noqdo wadalika kaan yarwihi inuu wariyo weeyaba can asaxaabiyi saxaabigii akharu wax ka badan min waaxid mid wax ka badan ay wariyaan uma bacdiyeed yatafaradu uu la gooni noqdo biriwaayati warintiisa can waaxidin mid laga wariyay minhum ragga dee saxaabiga kaba wariyo kamida shaksin waaxidun shaksi keliya uula gooni noqdo labadaa mid weeya bal arrinta uu inoo sheegaya waxa weeye halkan xadiidkii qariibka ahaa ayuu imika inoo sheegaya waxaana inoo kala saarayaa qaraabada ayaa waxay u kala baxdaa qariib mudlaqa iyo qariib nisbiya ayuu noqdaa ama qaraabadii haddaan mastar ahaan eegno waa qaraabo mudlaqa iyo qaraabo nisbiya taas bay noqon fardigana waa inoo raaci doonaa markaa sida ay u kala markaa uu inoogu kala saarayaana waxa weeye haddii xadiidka sanadkiisu meeshan uu isugu imanayo bal iminka saxaabigii waabu ka saaray oo dee qabuul iyo raddi marka la eego waxyaalaha kalea u khuduucaya saxaabigu dhammaan waa wada cudul walow farqi aan u dhaxaynoo labadaa arrimoodun ay tahay ee xadiidkii ka soo qaad oo saxaabi keliya isagu san iminka uu inoo dhigtay haddaan eegno ama cibaaradiisu ay tahay saxaabigaas xadiidka warinayay ayaa nin keliya oo taabiciya ayaa ka wariyay cid kale oo la warisay ma jirto bal markaa taabicigana dad badan ayaaba markii dambe duruqdii way tacaduday duruqdiisu waxay soo socotaba dee meel keliyay isugu imanaysaa asalkii sanadkii bay kuba sugan tahay taasi waa suuro oo waa mid suurada labaad uu sheegayna xadiidkii dhowr taabici ayaaba saxaabigii kaba wariyey oo halkaa dee dhowr taabici baa kaba wariyey laakiin dhowrkii taabiciya ama dadkii tacadudee taabiciinta ee xadiidkan wariya saxaabiga kaba wariyey mid ka mid a ayaa nin kala gooni noqday markaa markaan eegno xadiidka dee asalkiisii fardiya kuma sugno duruqdii way tacadud eh laakiin waa fardiye ama qaraabo meel dhexa gashay oo nin raggii kaba mida ayaa nin goonihii kala gooni noqday bal maalan xadiidkaas ayaa wuxuu leeyahay qaraabadaas ayaa labadaasay noqotaa midtaa asal sanad kuba sugan oo mawdican xadiidka uu isugu imanaya ah iyo mid ku sugan meel dhexda ah iyadoo halkii asla sanad tacadud meeshii uu jiro labadoodana waxaa lagu kala magacaabayo isagaa inoo sheegi doonaa fal awalu ka hore markaa waa kaa qaraabadiisu asla sanad ay kuba sugan tahay taabicigan imika mithaal kaba dhigna saxaabigu hadduu dee keligii yahay oo duruqdii ay tacadudo marka dambena waa taasoo kale oo dee qaraabadiisa dee xadiidkii inama alacmaal biniyate cumar keligii uu warinayo kale waa la mid taase haddaba inka alfardu lmudlaqu waa fardiga mudlaqo ujeedadu xadiidkaas qaraabadaasi waa qaraabo mudlaqa ah la yidhaah ama fardi mudlaqaa lagu magacaabaya maaha cid looma marka la eego hebel markaynu u eegno ayuu qariib yahay maaha waa si guud buu markaa qaraabadiisani ay tahay waa taa mudlaqeen wax kuma qaybnayn wadalika ka xadiisi nahyi nahyiga xadiidkiisiiba weeye can bayci lwalaa'i walaha iibitaankiisa layskaba nahiyey iyo wa can hibatii isa siintiisa xadiidkaas alwalaa waxa weeyaan waa dee waqtiyada ay addoomuhu jireen ruuxii dee addoonka ahaa iyo ninkii sayidkiisa ahaa kollay dee waxa weeye bal hadduu marka uu xoreeyo abaal weyn buu u galay oo dee waxa weeyaan ruux markii hore si xoolo loola mucaamaloonayay oo shaksiyadiisii iyo basharnim ibnu aadamnimadiisiiba iyo wixii ay lahayd xuquuq looga soo celiyo ayuu noqonayaa oo markaa waxaa ka dhexeeya xidhiidh baa ka dhaxaynaya ruuxii muctiqa ah iyo ruuxan muctaqa ah xidhiidh baa kaba dhexeeya walaa lagu cabiro xidhiidhkaasi waa xidhiidh kollay dee xidhiidhkan ixsaanka baabkiisa kuba yimi marka waxyaalana way kaba dhashaanoo hadhow haddii ay dhacdo inuu dee ninkii muctaqa ahaa intuu dhintay warasaba loo waayey kii abaalka ku lahaa ayaa dhaxlay lakiin waa marka waraso kale loo waayo oo dee caadi u dhaxasho ama nasabkiisi iyo wixii kuba dhaxasho lama waayo marka xidhiirka caynkaasee muctaqiyo catiqa ka dhexeeya wala lagu magacaabaa isaguna wuxuu la mid yahay nasabkii buu lama mid yaho nasabna lama bedelo dee lama iibin karo nasab ruux lama siin karo oo lama wareejin karo marka walahaasna waa saasoo kaleo ruux hadduu muctiq ahaa isagunbaa lehe hebel ayaan anaa xoreeye iga iibsa welihiisii adigu hadhow markaa welihiisa cidqi yeelo taasi sharcan suurtagal maaha weeye marka waxa jaahiliyadu laakiin way iibin jireen way wareejin jireen marka maxaa yimi rasuulku inuu nahiyo can beyci lwalaa'i waa walahaas lafdi xadiidna wuxuu kuba yimaad walaa luxmatun kaluxmati nasab waa ikhtilaad ikhtilaadka nasabka oo kalea ayuu noqonaya wa canhibatiya in laysla siiyo haddaba bal xadiidka macnihiisa kale umama jeedne laakiin waxaan ujeedadun baan doonayna inaan yar sharaxno xadiidku macnihan uu yar xambaarsan yuu tilmaamaye tafarada bihi waxaa la gooni noqday cabdullahi ibnu dinaarin can ibni cumar macnaa xadiidka ibni cumar baa warinaya cabdullahi ibnu dinaarun baa kaba wariyey iyadoo waliba ibni cumar dee dadkii kuwa dhawaa kaga dhawaa cabdullahi ibnu dinaar waa mawlihiisii naafic uu jiro inankiisii saalim uu jira iyo dadkii kale kaba sii dhawaa ayaa isaga ayaa la gooni noqday marka markaan aragno xadiidkii cabdullahi ibnu dinaar dad badan baa kaba wariyay dadkii kasii dambeeyeen dad badan baa kaba wariyay laakiin isaga ayuunbu xadiidku duruqda inkastaba hata halkan bay isugu imanaysay waa asalkii xadiidka asaaniiddiisa iyo duruqdiisa ay isuguba imanaysay waana kelinimo marka kan maxaa la odhanaya waa qaraab fardi mutlaqa ama qariib mutlaqa weeye oo dee xadiidkan ninkan unbaaba laga wariyo wixii meelo qaarkood dhacay dad kaloo la magacaabay halkan waa culimadu wahamun bay kuba tiriyen iyo khada bay kuba tiriyeen shucbaa lagaba soo naqliyey inuu yidhaho markaan xadiidka haddee kaba maqla cabdillahi ibnu dinaar oo xadiidkaa sheegayo ayaa waxaan ku tamaniyayay inaan madaxa kaba dhubkado hadduu i ogolaanayo ujeedada waa xadiidka isaga loogu wada baahnaa isaga ayuunbaana dadka ay kaba warinayeen dee cilmigaasna isagunbaaba ah ninka u faa'iideynayo sanad ahaan iyo uba faa'iideynayo tan buu ulahaa bal haddaba kaasi waa mid waqad bal markaa kani maxay tahay waa qariib mutlaqa farid mutlaqa la odhanaya waa asalkii xadiidka duruqda hadday tacadudo oo cabdillahi ibnu dinaar boqol ay kaba wariyaan dee marka dambe isagun baa laysugu imanaya duruqdii tacaduday kaasi waa fardi mutlaqa waqad yatafaradu inuu gooni noqdaa la arkaayo bihi xadiidkii raawi raawi uu la gooni noqdo can dalika almutafaridi kaa markii horeba la gooni noqday fardiyadii inay sii socoto oo nin kale uu kala sii gooni noqdona way dhici kartaaba wadalika ka xadiidi shucab iliimaan xadiidkii ahaa iimaanku waa dhowr iyo lixdan ama dhowr iyo toddobaatan shucbo laa ilaha illa lahu baa ugu sarraysa waxa ugu hooseysa imaadat ladaa can ariiq xadiidkaaba weeye saxiixayn kuma sugnaa tafarada bihi waxaa la gooni noqday abu saalixin abu saalix baa la gooni noqday can abi hurayrata ninka abu saalix la idhaaha waa dakwaan baa magaciisa laydhaha asamaan iyo azayaatyana waa u yimaadaa macnaha subaglihii ama saliidlihii waa kuufuu keeni jiray zayd iyo waxyaalahaasoo tan baa dee looydha waa xirfadiisi iyo shaqadiisii abu saalixna waa kunyadiisana aada uguba shuhroobo magaciisa iyo wixiisaba uu kaba shuhroob badan yahay haddaba isagaa la gooni noqday can abi hurayrata watafarada bihi waxaana la gooni noqday oo xadiidkii cabdullahi ibnu dinaarkin imika aan haynay ayaa can abi saalixin abi saalix kala gooni noqday waana kollay laba nin oo riwaayat laqraan bay noqon waayo waa isku waktiyo isku dabaqo weeye oo tan muxuu leeyahay maca mihaal dambe inoo soo kordhay ee waa waxa weeyaan mithaalkii fardigii mutlaq ahaaye xadiidka aan leenahay fardi mutlaqa weeye kol ninkii taabiciga ahaa markuu la gooni noqdu saxaabigii keligii kaba wariyo isagii dad badan baa kasii warinaya waa sida xadiidka alwalaaba uu yahay nahyu can bayc alwalaa kolkolna maxaa dhacda tafarudku inuu sii socdo oo ninkii markii hore la gooni noqday isagana nin keliya inuu kaba wariyo oo halkaa fardiyadii ay sii socoto oo matalan mithaalkadu inoo dhigtay abi hurayre xadiidkiisa abu saalix baa kaba wariyo ruwaadii kale badnayd iyo xertii badnayd ee abi hurayre kalemay warin waa keli waana kelinimo asla sanad ah haddana maxaa dhacay abu saalixna cabdillahi ibnu dinaarun inuu kaba wariyey fardiyadii baa sii socota sida xadiidkii inama alacmaal biniyat baan kuba soo aragnay ee cumar uu dee calqama un kaba wariyay calqamana maxamed ibnu ibraahim maxamedna yaxya fardigii mutlaqaan haynay una mid kale maaha waqad yastamiru in fi jamiici ruwaati xadiidka ruwaadiisa dhammaantood kelinimadaasi inay daa'imtoba oo ujeedada sanadka dhammaantii uu yahay fardi hebel hebel un baa kaba wariyey kana hebel un baa kaba wariyey kana hebel un baa kaba wariyey aw akarihim amase intooda badanba wa fii musnad lbazaar imaamka bazaar laydhaha musnadkiisa iyo wmucjam walmucjam alawsad mucjamka dhexe ee litabaraani iyo dabaraadii usugnaaday أمثلة كثيرة لذلك أمثلة بدن با مركا ما أمثلة كثيرة لذلك أمثلة بدن oo xagga tafarudka ama inta badan ee sanadka ama dhammaantiiba ayaa lagaba helaya waa fardigii mudlaq ahaan taasi ee dee kol waxa weeyaan haddii raawiga hore ee taabiciga markuu la gooni noqdo intii dambe uu faafo qaraabadii mudlaqayd waa lagu idlaaqaya haddii cidi ay kusii biirto sida xadiidkan shucabuliimaan waa qaraabadii mutlaqaydun kolkolna sanadkii oo dhan baaba qaraabadaasi ay dhammaynaysaayo midba mid unbuu kaba warinayaa cid labaadoo ka warinaysa laba hayo kutubta uu tilmaamayana amhila lagaba helaya bal markaa maxay tahay taasna waa fardi mudlaqa ahaa uun taasi bal waa qaybta hore wathani kii labaad alfardu nisbiy waa fardiga nisbiga ah ama qariibka nisbiga ah sumiya waxaa lagu magacaabay ka nisbiya nisbi waxaa loo yidhi waa likowni tafarudi kelinimadu ahaanshaheeda fiihi dhexdiisa dhacay xasala mid xasilay uu yahay binisbati ilaa shaksin marka loo eego shaksi mucayanin mucayana wain kaana alxadiidu xadiidku haba ahaado fii nafsihi isagu naftiisa mashhuuran ku shuuroobe oo maalan tani maxay noqonaysaa xadiidkii bal daraftii hore haddaan kuba laabanno dhowr taabici baa saxaabigii kaba warinaya dhowr taabici maalan waa xadiidkaa horeo abi hurayra dee saciid ibnu musayib iyo abu saalix iyo qolooyin kale abu salamaya ay ka wariyeen marka xadiidku eeg maaha fardi waa xadiidkaa mashhuurka marka nin raggii kaba mid ah si abu saalix oo kale haddaan nidhaahno ayaa cabdillahi ibnu dinaar keligii kaba wariyey imaka halkan fardi mudlaqa lama odhanayo waa fardi nisbi o dee xadiidka asalkiisu waaba mashhuur duruqta cadiday buu leeyahay laakiin marka raawigan gaarkaa la eego marka fulaan la eego ayaa fardiya ay jirtaa dhinaciisa markaa fardi nisbi ay kaa idhaan ama qariib nisbay noqon waa markaa shaksigan mucayinka markaynu u eegno ayay qaraabada soo gelaysaa macnuu waxa weeyaan qaraabada asalka ku suganna qaraabo mudlaqa yidhaahaan qaraabadu haddaanay asalkii ku sugnayn asalkii duruqdu tacaduday laakiin meel dhaxa uu nin ruwaadii kaba mida nin kala gooni noqdo keligii kaasna qariib nisbiya la odhanaya ma fardi nisbiya marka wuxu uhi sheekhu raximah llahu tacaala wayaqilu waxa yar ilaaqu lfardiyati fardiye idlaaqeed calayhi kan waxa weeyaan gariibkan dee nisbiga in fardiya lagu idlaaqa caleyhi waa cala fardi nisbi way yar tahay lianna algariiba oo markaa wuxuu ujeeddadu ay tahay bal horta fardigii iyo gariibkiiba nisbi iyo mudlaqo waa kan ina soo yidhi oo maalan xadiidkaas halkaa asalka ee u asalkee sanadku isugu imanayo bal waxaan leenahay taabicigii baan ku misaalinaa saxaabiguna waa lamide uu fardiyadu ay ku sugantahay fardina waan odhanaynaa gariibna waan odhanaynaa waa mid xadiidkii sanadkiisa dhexdiisa ruux ka mida ruux kala gooni noqdayna fardina waa la odhanayaa gariibna waa la odhanaya horta taasi waa sida guud laakiin muxuu inoo sheegayaa xagga marka laega isticmaalka badan iyo siday muxadisiinta u badan hadduu yahay kii mudlaqa ahaa kaa fardi bay kaba cabiraanoo ka nisbigaa inay fardi yidhaahaani waa yar yahay oo kale bal maalan gariibka markay noqotona walow labadaba ay gariib ay yihiin haddana markay isticmaalkooda sida u badani ka nisbiga ah ayay gariibka u isticmaalaan ee ka mudlaqa ah inay markaas ay isticmaalkooda uma badna inay gariib u isticmaalaan ka mudlaqa waa intan buu inoo kala farqinaya isagana sii cadaynaya oo wuxuu leeya wayaqila waxa yar idlaaqu lfardiyati fardiye idlaaqeed calayhi waa cala nisbi cala lfardi nisbi in fardiye lagu idlaaqaa way yar tahayba muxuu sheekhu yihi lianna algariiba naftiga qariibka iyo walfarda mutaraadifaani kuwa kuwa isku isfagelayo isla mid ah luqatan wasilaaxan xagga luqada iyo xagga isilaaxa xagga hoose ayuu kaba soo naqlin sheekh qaasim oo magaciisu yahay waana asxaabtii xaafid ibnu xajar bal waqti kalean tarjamadooda qolooyinkan eegi doonaayo waayo casharadii baa waqtigaa cidhiidhi yahay allahu aclam biman xaka hada taraadufa macna ilaah baa oga cidii taraadufkaa soo naqliso xaafid baa la taraaduf wuxuu leeyahy ujeedada luqawiintii kuma hayno iyagoo la qariib iyo fardi baa isku mid e dee cidda tiri waa isku mid ilaah baa og taas buu kaba cabiree waa xagga adigu radin iyo intiqaade laakiin waxa weeyaan waa biictibaar ilmaal oo de fardinimadu fardigu waa wixii keli ahawn waa lo keli gariibna waa kii wadankiisa ka dheeraa luqa ahaan marka farqi baa udhaxaynaya taraadifna markaa meeshii dee mutadaab ay istadaabuqaan ma jirayso laakiin xagga ma-aalka dee kan isaga gariibkii ee wadankiisi kaba dheeri haliban wehelmaha iso waa ruux isba keliyaho xagga ma-aal buu kollejku ishaarayana xaafidtaas weeyo waa xaggaa weeye lugatan wa isilaaxan lakin horta markaa luq ahaan waa isla mid isilaaxna fardi iyo gariib waa isla mid ama mudlaqa noqda ama nisbiya ilaa ana ahlalistilaaxi bur dadkii istilaaxan u ehelka ahaa gaayaruu baynahuma way kala duween min xayثu karat اlisticmaali wa qilatuhu xayse waxa ka dambeeyana kolley dee jumla loo idaafeeyaayo markaa mubtadun buu noqon waxa ka dambeeya ama waa la rafcine isticmaalka xagga badnidiisa marka la eego iyo yaradiisa marka la eegay ku kala saareen ee sida kale waa isku mid oo keeba isticmaalkoodu mid buu u badan yahay mid marka la eego labada lafti marka xagga isticmaalka badnidiisa iyo yaradiisa ay kuma kala saareen falfardu fardiga akaru ma yudliquuna waxay ku idlaaqaan waxa u badani wa cala alfardi lmulaqi fardiga mudlaqa ayaa inta badan waxay ku idlaaqaan uba badan walgariibu gariibkiina akaru ma kii ka u badan yudliquunaha idlaaqaan isagay ku cala alfardi nisbiga fardiga nisbiga ah taas wey wahada min xayثu idlaaq اlsmi calayhima lakin weliba markaasi waxa weeyaan waa min xayثu idlaaq اlsmi magaca idlaaqiisa calayhima korkooda marka lagu idlaaqayo ujeedada isma isticmaalayaan waa markay fardi ama gariib isticmaalayaan ayaa fardigana inta badan ka mudlaqa ayay u isticmaalaan gariib markay leeyihiinna ka nisbigay u isticmaalaan waa markay ismiga isticmaalayaan ama min xayثu isticmaaluhum ama marka la eego xagga isticmaalkooda alficla ficilka ay isticmaalayaan almushtaqa macna dee waa asalkii labadan maado ee masterkoodi yaa ficilkan laga soo dhambashay markay isticmaalaya ujeedada waa ficilkii haddii mushtaq xataa wax fuumaynaan baahnayn be ficilka marka marka la eego xagga ficilka markay isticmaalayaan falaa yufariquuna ma kala saaraan mudlaq iyo nisbiya si un bay wada isticmaalaano fayaquuluuna waxay idhahaan fi lmudlaqi wanisbiya labadaba mudlaqii nisbigii tafarada bihi fulanun marka aw agraba bihi fulan fulan baa dee qariibiye la yimi isagoo qariib ama dee qariibiyey oo ujeedadu qariib ahaan kuba wariyey oo macnuhu waxa weeyaan markay ismiga isticmaalayaan fardi gariibna inta badan way kala duwaan oo fardigana mudlaqay ka dhigaan gariibkana nisbiga lakin hadday ficil isticmaalayaan isku si un bay u isticmaalaan nisbiga iyo qariibkaba tafarada bihi fulan labadaba way idhaan aqraba bihi fulanna way idhaan wuxu ui waqariibu min hada inta yar waan raacinaya si uu inooga dhamaado hadalku waqariibu min hada waxa ku dhow kan ikhtilaafuhum oo macnaa xagga marka la eega tafriqada ay ismiga iyo ficilka ay kala saaraan ay midna ay kala duwaan midna ay wax u isticmaalaan waxa ku dhow kan ikhtilaafuhum iskhilaafkoodii ahlalistilaaxay isku khilaafeen fi lmunqadic walmursal labadaba way noo dambeeyaan munqadic iyo mursalka ay iskuma khilaafeen hal huma mutagayiraani ma labay kala yihin oo munqadicuna waa nooc mursalkuna waa nooc dee bayquniyadna waan kuma soo maray kolley walow tacbiirkiisa aanu kala sooc lahayn lakin marka la idhaha munqadicna waa wixii sanadkiisa axad qabla saxaabi uu kala dhaco mursalkiina wixii taabici kor yeelo labay kala yihin waa mutagayiraan amla mise awla mise maaha mutagayirayn oo mursalkuna waa guud ahaan inqidaac kastoo sanadka kuma yimaada munqadicna waa kulu maa lam yatasil bixaalin isnaadu munqadic lawsaali baa la odhanao waa meel kastoo sanadka uu kala ka dhacaba munqadic baa la odhanaya markaa way isu imanayaan taasi waa marka la eego ikhtilaaf ay taa iskuma khilaafeen xagga tacriifaad iyo ismi ahaan marka wuxu uhi faaktaru muxadisiina muxadisiinta intooda badan waayo usuuliyiintu saaraya dee mursalka inqidaaca kastay kaba dhigaaneen cala tagaayuri inay laba kala yihin oy kala duwan yihin oo midna uu yahay xadiis intaan saxaabiga la gaarin ruux ruwaadiisa kamidi uu kaba dhacay ruux keliya ayay munqadac kaba dhigaan mursalkana xadiiskaa taabici kor yeeleen saxaabigiisu joogin bay kaba dhigaan lakinahu laakiin tagaayurkaasi waa cinda ilaaq lismi markay ismiga idlaaqayaan ay leeyihiin mursal munqadic taa weeye ama cinda isticmaali ficl mushtaq ficilkan dee labada maado laga soo ishtiqaaqday irsaalka iyo inqiaaca ficilka laga soo ishtiqaaqday markay isticmaalayaan fayastacmiluuna irsaal faqad qadaahu maba isticmaalaan markaa irsaal bay u isticmaalaan mid kastaba oo fayaquluna waxay odhanayaan arsalahu fulan marka ugama jeedaan ninkani waa nin taabiciyo isagaa irsaaliye inqidaac kastoo sanadka kuma sugan markay ficilka isticmaalayaan arsalahu bay u isticmaalaan arsalahu fulan sawaaء kana dalika mursalan ama xadiidkaasi mursal ha noqdo aw munqadican munqadac ha noqde marka taasna tii horey kuba leeyahay walow dee kaa hore ficil uu jiray laba ficiloo isticmaalantani lakin ficil keliya uu yahay waa xagga masalan inay ismigana kala soocayaan ficilkana aanay kalaba soocin waa arrin ku dhow isticmaalkoodii oo min hamata daraadeed arrintan daraadeed muxuu sheegaya waa inay markay ficilka isticmaalayaan mid keliya u wada isticmaalaan aanay kala soocin labadan ayay adlaqa idlaaqeen hayr waaxid mid wax ka badan oo miman duul kamida lam yulaaxid aan milicsan mawaadica isticmaalaya lafdigan isticmaalkiisa ama muxadisiinta isticmaalkooda ay alfaadahan isticmaaleen meelooda aan kala saawicinon umuurahan aanu baraarugin muxuu ku idlaaqay calaa kaiirin in badanoo min almuxadisiina muxadisiinta kamida anahum yagu laa yugaayiruuna bayna almursal walmunqadic mursalka iyo munqadica inaanay kala saarin oo wuxuu leeyahay arrin baa jirta uu sheekhu inagu baraarujiyo culimada intooda badan yaanay kuma baraarujin waxa weeyaan markay mursal iyo muqadac la yidhaaho ismiga marka la isticmaalayo muxadisiinta intooda badanna way kala soocaan walow dee kuwa aan arki doono horena u aragnay bayquuniyadii aan kalaba soocin laakiin markay ficilka isticmaalayaan hadday qadacahu yidhaahaan dee inqadacahuna horta lama odhanayo waa ficil laazima oo inqadacahu asal ahaan dee looma isticmaali karo qadacu haddii la odhan laana macno kalea kaba dhalanayo sida wax maqduuci oo kalea meesha laga fahmi karaa saa daraaddeed labada xaalaba hadduu yahay mursalkii caadiga ahaa hadduu yahay munqadicii markay ficilka isticmaalayaan ay leeyihin hebel baa waxaan loo sameeyey arsalahu fulanun bay yidhaahaan marka maxaa dhacday raggii dee cilmigan eegaya fannigan isticmaalka muxadisiintana arkay laakiin aan u baraarugin arrintan jirta ayaa waxay yidhahdeen rag badan oo muxadisiina kama yidhahdeen hebel iyo hebel rag intay magacaabeen mursalkee munqadica ma kala soocaan saasay mana aha arrintu taas way kala soocaade arrintu waxay dha waa xagga isticmaalka ficilka ay isticmaalayaan ficilka isticmaalayaan bay ficilka markay isticmaalayan ba labada u wada isticmaalaanoo markaa ragga qaarkood aan arrintan u baraarugin ayaa culimadii kaba dhigay muxadisiinta ahayd inaanay mursalka iyo munqadica kala soocin arrintuna dee san kaduwan bay ahayd oo ficilkan markay isticmaalayaan bay wax u wada isticmaalaan iyagoo sidooda kale u kala sooca mursal iyo munqadic markuiyo markay ismi noqoto walaysa kadalika arrinkuna sidaa maaha dee markaasi ay yidhaaheen ay idlaaqeen waa lima xararnahu arrintan aan soo taxriiriyey waqalla waxa yar man nabaha ehlu xadiidka marka la eego iyo culimadiisa ku ku baraarujiyey waa leeyahay ama mala jiro cala nuktati nuktada waa masalada daqiiqada ah ee tafriqadan keenaysa fii dalika kuba sugan nuktaduna asalka hore waa masale aada u ladiifaho fikir dheer iyo fiiro dheer lagula soo baxay taas baa la idhaha haddii la dhaha imaka nakata rubxahu oo kale markuu warankiisa dhulka ku taagee dhulkii uu raadiye taas bay kala cabiraan markii dambena masaladii daqiiqada ahayd aada u ladiifada ahayd bay nugta yidhaaheen sababtuna dee waxay marka la ega khawaadirtii iyo fikirkii ayaa xagga istintaajkeed iyo lasoo baxayda taatiir weyn iyo raad weyn kole waa sia uu ku tacriifiyo imaamka markaa turtani kitaabkiisa atacriifaat waxyaalaha tacriifaatka kuwa uriyo wallahu aclam oo macnaa cid tidhaaha arrintan aan imika kala soocno mursal iyo muqadaca markay ismi ayina inay kala duwaan markay ficilka ayina wax keliya arsalahun ay isticmaalaan cid arrintaa ku baraarujisay mala jirta waa tan barkood ba ay u qaateen markay tan arkeen arsalahu fulan arsalahu fulan iyadoo wixii loo munqadac yahay inay u qaateen inaanay kala soocayn arrintuna taan maaha wallah subxana watacala aclam وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته waxaaduu halkan inooga bilaabmayaa bal xadiidkii maqbuulka ahaa qaybintiisii la qaybinayay loo qaybinayay صaxiix iyo xasan loo qaybinayay lasii kala qaybinayo صaxiix lidaati iyo صaxiix ligayrih xasankana sidaas oo kale afar qaybood bay markaa noqone taasba halkan ay nooga bilaabmaysa waxaan inoo soo horreysiyey tacriifkiisii oo wuxuu yihi sheikhu raximah اllahu tacaala wakhabaru اlaaxaadi aaxaadda khabarkeedii waayo mutawaatirkaa taas dee waa xadiidka sugan oon u baahnayn ba ruwaadiisa in la baxtay oo lagaba hadlo taas ee waa axaadiii axaad axaadna waxaan soo aragnay صaxiix iyo waxaan ujeedaa gariib iyo cadiis iyo mashhuurba in laysku wada odhanayay axaad oo waa dhammaantoodba marka ama dariiqiisu kale aadaamaha ka badnaado kol haddaanu xaddu tawaatur gaadhin waa axaad wakhabaru laaxaadi axaadda khabarkeedii khabarkaasoo binaqli cadlin ku caadil ah ama cadaal ay u sugnaatay werintii iyo naqlintii ku sugnaaday caddigaasoo taami dabdi dabdigiisa iyo xifdiga ama waxqabashadiisu uu dhan yahay oo uu taam yahay mutasila sanadi khabarkii balkaba xaalee mutadahaasoo mutasila sanadi sanadkiisu miduu xidhiidhsan yahay xaal uu yahay oo sanadkiisu uu xidhiidhsan yahay oo kayra mucallalin ku aan la cilayn oo cilla ay gashayna aan ahayn oo dee xaal uu yahay mid aan la cilayn walaa shaadin walaa hayra sha walaa wagayra shaadin ku aan shaad ahayna xaal uu yahay oo dee aan shaadoobin haddaba xadiidka caynkaase shuruudahaasi ay u dhammaatay huwa saxiixu lidaatihi waa xadiidka saxiixa lidaatihi isagoo naf ahaantiisa iyo daatadiisa iyadoo wax kaloo kabay oo xoogeeyey aanay sixada uga imanay isaga dhexdiisuna ay kaba soo baxayso waa kaa saxiixa lidaatihi wey bal kolley tacriifka isagaa dib ugu wada laabmi doona inoona bastin doona haddii aan la yidhaaho dee isagun baaban sugaynaa waxba imaka laqbada mooye umuurahan kuma joog joogsanayno kol hadduu isagu mid mid uu isugu taagi doona haddii aan la yidhaaho bal matalan xadiidkii saxiixa tacriifkiisii ayuu inoo soo sheegay waana tacriifkii isagu doortay ee shuruudiina ay kuwa wada dhamay da kolley qolooyin kalena waa tacriifkoodii laakiin dee habkan uu soo dhigto unbaa cibaaradiisii ah ka wuxu uhi sheekhu raximah اllahu tacaala wahada kani waa taqsiimkan imaka aan bilownay awalu taqsiimi maqbuuli waxay taala awalu taqsiimin maqbuulin say taala waa taasoo in taqsiim la tanwiiniyo maqbuulna markaa nacti ay u tahay laqbadii waxay ahaan laydba waa qaybintii ugu horeysay qaybintaasoo la aqbalayo macnuhuna taa maaha ee waxa weeyaan waa kelimadan bay ali ka dhacday dambe hoose dee laqdudurar xaashiyadiisa amata la madbacaysan iyo yawaaqidkiiyo kuba suganna si kalena macnuu madama noqonayo haddii kale macnihiiba waxaan dee ma noqonayo wixii loo jeeday waxay cibaarada saxiixi tahay alun baan kuba kordhinaynaayo kelimada horena kol hadday dee idaafaysantahay tawiintaan ka goynaynaa oo waxay noqon wahaada kani awalu taqsiimi lmaqbuuli can axaadiidkii maqbuulka ahaa in axaadiisii maqbuul iyo marduud bay u kala bixi marka xadiidkii maqbuulkaa qaybintiisa la qaybiyo tii ugu horeysay weeye ee loo qaybiyo ilaa arbacati anwaacin afar qaybood oo awalu taqsiimi lmaqbuuli oo markaa taqsiim maqbuul baan u idaafaynaynaa alla way yeelanaysaa kelimada horena markaa ma tanwiinsanaanayso awalu taqsiimi lmaqbuuli maqbuulka qaybintiisa waa xadiidkii maqbuulka ahaa waa xadiidii dee maqbuul iyo marduud waa tii aynu soo aragnay inay noqon bal marka ayn maqbuulka qaybihiisa ama qaybintiisa tii ugu horeysay waaye loo qaybinayo ilaa arbacati anwaacin afar nooc afartii noocna waa kuwan un liannahu xadiidka maqbuulkii ima an yashtamila inuu kulansado oo uu kulansado min sifaati alqabuuli aqbalka sifaatkiisii waa sifaatkii xadiidka lagu aqbalayay sida ruwaadda markaan eegna cadaaladood iyo dabdigood calaa calaa halkii ugu sarreysay oo dee macnaasada sifaadka aqbalku ayiin meeshii ugu kaamilsanayd raawigani uu kaga ama ruwaadani ay kaga sifoobeen ba taas awla iyo inaanu kulansan oo sifaatu lqabuul halkii ugu sarreysay aanu kaba kulansanoo ama halkii ugu hooseysay uu kaba joogo wixii wax lagu aqbali lahaa ama meel dhexdhexaad ah intan bay noqon marka wuxu uhi alawalu ka hore waa ka isagu sifaatu lqabuul halkii ugu sarreysay ka gaadhsiisan sifaatkuna waa sifaatkii keenayay raawigan xadiidkiisa in la aqbalo waa cadaalad iyo dabdigiiba halkii ugu sarreysay isagu kaga sifoobay markaa kaasi aلصaxiixu lidaatih waa kan imaka uu inoo tacriifiye usoo horeysiiyo waa aلصaxiix lidaatih ka la ydhaah bal lidaatih waxaa loo yidhina isagaaba sheegi wahaani ka labaad oo waa kan aan sifaat اlqabuul halkii ugu sarreysay kaga sifoobin markaa dee laba mid baa inoo noqonayso inuu sifaat اlqabuul meel dhexa ka gaadhsiisan yahay iyo wixii wax lagu aqbali lahaa cadaaliya dabdi raawiga way u xasileeneen laakiin way u xasileenun oo halkii ugu hooseysay iyo intii iyaga lagu aqbali lahaa unbuu ka gaadhsiisan yahay xadiidkiisa bal markaa labadaa xaalo ayaa markaa ay noqon kuwa kale haddaba wahaani kaa labaad en sifaatu lqabuul halkii ugu sarreysay ka gaadhin in wujida haddii la helo maa yajburu wax kabaya dalika alqusuura deni halkii sare waa kan hoos uga dhacay gaabnidaa oo halkii ugu sarreysay ka gaabtay kaas wax kabaya haddii la helo wadalika ka katrati duruqi duruq badnideed weeye oo xadiidkani kuba soo arooray fahuwa saxiixu kaasna saxiix weeye aydan eesaa tii horeba saxiixuyuu saxiixu noqoni laakin laa lidaatih ma aha saxiix dee isaga daatadiisa waxaani kama iman ee waxaan kabay ee duruqdan tacaduday ayay ka dhalatay sixadani markaa saxiix weeye laakin laa lidaatihi ma aha saxiix lidaatihi waa saxiix ligayrihi buu noqono waxa umuuro kale oo isaga ka baxsan oo khaarij ah oo la helay ayaa intay adkaysay wixii ka dhina ay buuxisay ayuu saxiix kuba noqday kaase waa saxiix ligayrihi wey waxaysu meelo laa jubraana kabnin aanu jirin oo wax kabaya qusuurkaasi aanu jirin fa huwa kaas xadiidka intuu sifaat lqabuul heerkiis sare aanu kaba gaadhin wax kabayoodsa kasratu duruqna aan loo helin alxasanu xadiidka xasanka ah weeye lidaati isaguna daat ahaantiisa waa xasannimadu waxay xaggiisa ka dhalanayso wax khaarijiyo isaga ka baxsan oo adkeeyey oo kabayta aanay kaba iman ee isagay kaba timi xasan lidaati buu kaasna noqon wain qaamad haddii ay qumto la helo oo ay xasisho qariinatun qariino turajixu xoogeynaysa oo raajax yeeli jaaniba qabuuli maa kii aqbalkii dhinaciisa ama dhinaca aqbalka ka yutawaqafu la joogsanayo oo fiihi isaga lagaba joogsanayo aqbalkiisa wax jaanibkii aqbalka xoogeeya oo qariino ah sa katratu duruqba haddii loo helana fahuwa xadiidkaa kalena alxasanu xasan buu noqon aydan sadee kaa horeba xasan u ahaa buu xasan noqon laakiin laa lidaati kana daatadiisa wax xasannimadu ka timi maaho ma aha dee xasan lidaati waa ligayri xasan ligayri bal tacriifkii imikuu inoo bilaabaya laakiin halkan muxuu sheegayaa uun bal taqsiimka xadiidkii loo qeybiyey ee uu kala baxayo saxiix iyo xasan saxiixina laba uu sii noqon xasankiina laba markaa afartaas baa laysku yidhaha maqbuul la odhanaya oo afartaasoo laysu geeyey ama afartaas baa lagu magacaabaa maqbuul oo dee dhammaantoodba waa wax la aqbalayo oo lagu camalfalayo ha kala xoog badnaadeenba taase tiibuu inoo sheegay marka xagga taqsiimku ka imanayana waa kan intan inoogu caddeeyayo wuxuu leeyahay waxaa la eegi sifaatkii qabuulkii cadaaliya dabdi bal matalan ahaa halka uu ka gaadhsiisan yaho haddii ruwaadiisani ay heerkii ugu sarreysay ay ka gaadhsiisantay oy kaga sifowday dee iyadoo shuruudii kale markaa tacriifka inooguba sugnaana ay dhan tahay markaa waxay noqon xadiidkaasi saxiix lidaati buu noqon haddii heerkii sare aanu gaadhin uu taa hoos ugaba dhaco laakiin aan helo xadiidku dariiqa aynama sanadkaas hoos buu uga dhacsanaa sifaatu lqabuul darajadeedii sare ee duruqta caduday ama wax kaloo kabay ayaan heloy kaba mid tahay duruqdii soo badan isaguna way is-adkaynayaanoo xadiidkaasi wuxuu noqon unu saxiixe laakiin saxiix ligayrihi baa la odhanay saxiix lidaati la odhan maayo xadiidkii caynkaasa ayaa calaa darajaati alqabuul aan gaadhin haddii wax kale oo adkeeyo xoogeeya aanu jirin kaasna xasan buu noqonayaa waana xasan lidaatihi marka muxuu ka dhigay kii xasan ligayrihi uguma dambeysiiyey xadiidkan sifaatkii uma buuxaan oo sidaa daraaddeed baa looga joogsanayaa inta badanna waa marka dacfi yasiir oo dee ruwaadiisa kuba sugan oo ama su-al xifdi iyo umuuraha ay tahay ama inqidaac iyo waxyaala adigu aan ahayn un ruwaadii oo dacfi xumi uu kuba sugan yahay sida kadib lagu tuhmayo iyo qaflo badan iyo fisqi daahira iyo waxyaalaha aanay umiro aanu kaba iman bal markaa jaanibkaas dee wixii markay noqotou heerkaa joogo aqbalkiisii baa laga joogsanaya in la aqbalo haddaba wax jaanibkaasa qariino xoogeynaysa la helo duruqta cadudayba kaa naftiisa loo helo isagiina xasan ligayri buu noqonaya laakiin bal xasanka iyo waa inoo dambeeyaan tacriifkiisii marka dambe uu soo celin walow intan wax yaruun uu ka dhimayo soo ha aan arki doono haddii ala idhaah imika saxiixii baan joognaaye tani waa sida taqsiimku maqbuulku uu afar uguba qaybsameeya unbay arrintani ay ahayd ee xasankiiyo waa inoo dambeeyaan haddii ala idhaah bal markaa taas waa in qaamad hadday qumto macnaa la helo weeyo ay xasisho qariinatun qariino macnaa waa amar dee adigu jaanib xoogeynayo oo turajixu raajax yeeli jaaniba qabuuli maa kii aqbalkii dhinaciisa yatawaqaf laga joogsanayay fi wabacnaa arrinkii xadiidkii lagaba joogsanayay ee markaa marka isaga la eego dee ay ahayd inaan la aqbalin dhinaca aqbalka wax xoogeeya oo qariinaha haddii loo helo ay kaba mid tahay katrata duruq fahuwa alxasanu aydan kaasna xasan weeye oo xasan baa la odhan sida kii horeba xasan loo yidhi laakin laa lidaatihi ma aha xasanun lidaatihi maaha ee waa xasan ligayri waanu inoo dambeeyaa marka wuxu uhi sheekhu raximah llahu tacaala waqudima waa la horreysiiyey alkalaamu hadalka dee isaguna waa kan horreysiiyey kuwa kalena waa say yeelaanuune alkalaamu hadal cala asaxiixi lidaatih saxiixi lidaatiga tacriifkiisii iyo kalaamkii iyo hadalkii laga hadlaye la baxtinayaa la horreysiiye oo laga horreysiiyey qaybihii kale ee maqbuulka waxaa loo horreysiiyey liculuwi rutbatihi rasbadiisa sarraysa waayo dee isaga kuwa kale o dhan waa ka mudan yahay waa ka horeeya waa ka sarreeya saa markaa rutbadiisan sarraysa daraaddeed ayaa isaga loogu bilowdaa marka waxyaalahan maqbuulkae anwaacdan afarta lagaba hadlayo taas baa loo soo horreysiiyey oo dee xasankii loo dambaysiiyeyba bal imankaa daba tacriiq waxaa inoogu soo arooray cibaaraad baa soo arooray muxuu yidhi khabaru laaxaadi binaqli cadlin waa mid taasi oo shardi bay ahayd ku cadli ah ma cadaala ay u sugnaatay naqlintii isaga kuma sugnaaday haddii aan laftigaa khabarulaaxaad binaqli cadlin aan sian ku laqbayn iyo sifo kaba dhigna iyo barhkood say halkan icraabaan haddii la xaaleeyaba kollay mu-adu waa isla mid mid kalena taami dabdi oo dabdiba halkana ku sugnaayo oo dabdigiisu dhan yahay mutasila sanad waa iyaduna shardi saddexaad oo sanadkiisa uu xidhiidho waayo intaba uu kusoo laami doonaa hayra mucallalin waa shardi afraad oo ina cilla aanay gelin isagaa sharxi doona marka waxaan o dhan isagaan u daynaynaa walaa shaadin ay wagayra shaadin ku aan shaadna ahayn oo markaa dee xaala kownihi hayra shaadin iyadna waa shardi afraad horta shuruudii shan weeye bal inihii buu tacriifkii dib ugu yar laabmayaa wuxuu uhi sheekhu raximah llahu tacaala wاlmuraadu bاlcadli halkan cadliga waxaa looga jeedaa man shaksi lahu isaga ay u sugnaatay malakatu malako oo صifa nafsaaniya raasikha fi nafs taxmiluhu ku xambaaraysa calى mulaasamati الtaqwى cabsida inuu laasimo iyo wlmuru'ati waxyaalaha dee sharafta iyo muru'ada iyo kholo akhlaaqda fiican iyo dhaqanka fiican uu kuba sugan yahay uu laasimo oo uu kaba dheeraado wixii dee ama sharci ahaan ruuxa dembi ugu iman lahaa ama dee waxa weeye muru ahaan ama sharaf ahaan iyo curfi ahaan dembi ugu iman lahaa uu kaba dheeraado taas baa la ydha laftiga malako ama malaka kolley dee tay waxyaalahay kuba sifeeya ama ku fasiraan waxaa kama mid a waa sifa raasikha fi nafs macnaa wax shayga shaksiga caabiroon caado iyo u noqon wax isaga dee uu ka caado yeeshay taa malaka kama cabiraane waa markay waa wax adigu naftii kuba sugan oo keenaysa waxyaalaha afcaasha fiican inay si fiican oo sahlan ee dabacsan oon takaluf lahayn ugaba soo fusho kolkol malakada waxay kuba fasiraan oo dee markay leeyihin malaka lugawiya iyo malaka de waxyaalo kale ay yidhahaan waa isticdaadun caqliy oo markaa waxa weeye de waa adigu ruuxa u dhib yaraynaya litanaawili acwaal acmaali mucayana bixidqin wamahaara isticdaad caqliya oo ruuxii ay u suurtogelayso acmaal mucayanaa inuu si mahaaro iyo dee xidqi uu ku sugan yahay lama yimaado marka malaka luqawiyu ruuxaas leeya leeyaha leeyay ama malaka cadiya ama waxyaalo kale imanka halkan waxa weeyaan kollay dee maaha cilmigan una xataa meelo kala duwan bay lafdigani uu kuba soo arooraayo waa marka ruuxii ay u sugnaato macnaha waa wax dee naftiisii aan ahayn wax caabiraa wuxuu takaluf lama yime sifa nafsaaniyahoo ay ka dhalanayso umuurahan inuu taqwada laasimu ka dheeraada had iyo goor wixii xagga sharciga dembi ugaba iman lahaa ama xagga muru'adiisa iyo sharaftii iyo akhlaaqdii fiicnayd nuqsaanna ay ugaba iman lahayd markaa taqwana isagaa fasiri doona laftiga muru'a muu fasirine bal kol haddaanu kaa fasirahayn muru'a waxaabay kuba fasiraan takhaluqu lmari bikhuluqi amhaalih waa ruuxii oo dee ka dhaqan yeesha ka caado yeesha dadka isaga la midka ahee bal markaa akhlaaqdoodii ujeedadu marka la eego kolley waa wax isbedbedeli kara manaadiqda la joogo iyo casriga la nool yahay iskuma bedeli karee waa ruuxii oo dee bal akhlaaqda fiican iyo usluubka ama dhaqanka fiican ee dadka isaga la midkii ay leeyihiin dhowrta oo xafido ilaaliya oo taa ka dhaqan yeeshiyo dabeeco yeesha taas bay kaba cabiraan marka umuurahaasna dee